waxaa maalintii labaad gobolka ohaayo ka socda tartankii ciyaaraha kubadda cagta ee garoomada dedan wariyaha v o e da gobolka minnesota maxamuud masacade oo hadda ku sugan magaalada colombos ayaa la kulmay ciyaaryahanadii hore ee soomaaliya haddaba waxa uu si gaara ula fadhiistay ciyaaryahan ways muuse arbow ways fundi oo ka mid ahaa ciyaaryahanadii kooxda horseed iyo xulka qaranka ee soomaaliya waxaana wax ka weydiiyey waayihiisa ciyaaraha
waxaan u ciyaaray horta markii ugu horeysay yaraanteydii waxaan u ciyaaray kooxda l l b b baan u ciyaaray nineteen seventy sixkii anigoo ugu ciyaaray magaca juniorska ah kadibna muddo sanad kadib waa kasoo tegay kooxdii nasiib wanaag waxaan u helay in kooxdii noolhost aan ka helo waxaana ku wareegay kooxdii horseed ilaa seventy sevenkii ilaa nineteen eighty sevenkii waxaan ka mid ahaa kooxdii horseed iyo xulkii qaranka soomaaliyeed waa tahay aweys waxaad iga warantaa marka xilli kasta sanad kasta xilligan oo kale ciyaara lagu qabtaa gobolka ciyaartoydii hore oo sida adigoo kalena waan ku arkaa halkan ilaa iyo muddo sanadee ayaad imaanaysa halkan waxaan imaanayay horta runtii kooxdan ama dhalinyaradan isxilqaantay ee colombos ohio ku qabata cayaaraha waa koox dhalinyaro ah ee ka tirsanaa dhalinyaradii atlanta georgia waxayna usoo guureen ay kasoo guureen atlanta markay usoo guureen colombosne ilaa hadda waxaan ka mid nahay dadka taageeray maadaama ay xushmi iyo ixtiraam u hayaan dadkii hore odayaasha ahaa ama macalimiin ha noqdeen ama cayaartoodii hore ee wadanka ha noqdeen saas darteed anaga taageer haynaa waktiga ay bilaabeen ilaa haddana waa kasoo qayb galno waxaana diyaar unahay mar walba inaan kasoo qayb galno oona taageer waa gartay ciyaartoydii intooda badan ciyaartoydii hore ee qaranka ee soomaaliya iyo weliba naadiya kala disnaa halkan baan ku arkay qaar fara badan baa jooga waxaan igu maqaalay in sanad kasta sidaasoo kale xidig u imaan sida adigoo kale oo joogtaba u yimaado oo kale haddaad si kooban igu sheegto waa maxay sababta idinku kalifaysa inaad idinku raggii himni hore qarti inaad cuslaadeen nolol kale idinku taagan tahay inaad xilli kasta ciyaarahan kasoo qayb gashaan runtii arrin meesha ku jirto waaye horta waxaan u nimaadna waxaa ka mid ah kooxdaha kooxda meeshaan qaabilsan waxay noo soo diraan martiqaad ay noo sameeyaan maadaama martiqaad ay noo sameeyaan waxaan u nimaadnaa inaan marka hore aan kulanno horta odayaashii hore kubadda cayaari jiray mideeda labaad dhalinta cusub inay arkaan inay jiraan dad inay waddan leeyihiin kale ayna leeyihiin cayaartooy magac ku leh xulka qaranka soomaaliyeed taas darteed ayaa horta udub dhexaad u ah inaan nimaadno ayna arkaan dhalinyarada ilmaha yaryarku hadda ubaxa soo koraayo inay jiraan dad mataqaana kudayasho mudan waa gartay haddaan dib kuu celiyo dalkii hooye soomaliya waad kusoo kifaaxday qarankii aad usoo ciyaartay kooxihii kala duwanaa l l b b jeniyo markii dambe dinaadigii weynaha horseed muddo fara badan u dheelaysay haddana weli ciyaari baad ku jirtaa dabcan aqoon durugsan iyo saadaal iyo intaba waad garanaysaa ciyaaraha kubadda cagta marka laga hadlayo haddaad ii sharaxdo marka waxaad ii sheegtaa maxay ku kala duwan yihiin xilligiinii ciyaartoydu iyo waktigan sida ciyaartoydu ee banooniga ugu guda jiraan markaad u bandhigto labada arrin runtii waa marka aan u laabto wadanka waagaan anaga aan cayaari jirnay cayaartooyda waxay tiigsan jirtay ama inay noqdaan cayaartooy liigag cayaara ee kubadda cagta ama serie a cayaara ama xul qaran cayaara differentiga marka cayaartooyda ku nool qurbaha fursadii anaga aan haysanon tiigsanaynay inay mataqaanaa ama magacay ku yeeshaan ama ay dhaqaala ka helaan arrintiiba ma haystaan waa cayaartooy community oo mataqaanaa wiigii isfan isaga cayaara waayo sababtoo ah haddaysan kubadda qofka uusan waxuu tiigsanaa aysan lahayn horumar ma ka gaari karo arrimaha kaloo meesha ku jira waxa waaye cayaartooy dibadda ku nool qarankii ma u cayaari karaa qarankii uma cayaari karo sababta qaranka waxaa u cayaari kara qof koox u cayaara ee wiigi tababar oo xul qaran ama tababar kooxeed qaba ayaa u cayaari kara markii aan ka hadlo tababarada ay cayaartooydan qaataan waxaa laga yaabaa wiigi inay laba maalmood ama hal maalin cayaaraan marka qofkaas qarankii ma mateli karo oo disbilinkiisa xataa xoogaa wuu ka duwan yahay dadka mushaarka ku qaato kooxaha u dheela taas ayaan sababaynin inta badan cayaartooygii inuu mataqaana uu qaranka mataalo ugu dambayntii rajo intee leeg ayaad ka qabtaa in kubadda cagta ee soomaaliya dibad ha ahaatee ama gudaha ahaatee ay ku soo laabato heerkii ay beri ahaan jirta runtii waa waxaan aaminsanahay cayaartooyda wadanka gudihiisa ku nool sida aan hadda la soconno wadanka sida hore waa maadaama burbur weyn aan soo marnay wadanka waa soo qabanaya haddee kooxo badan ayaa hadda wadanka laga aasaasay koox wadanka gudihiisa ayaa waxaa laga heli doonaa cayaartooy mataqaanaa tiigsata ilaa heer qaran waana furan tahay sida hore ma ahayn awal naadiyaasha kooxa oo dowladda unbaa haysatay laakiin hadda rajada ugu weynaan leenahay waxaa waaye dad shacab business uu noqon doona dad shacab ayaa mataqaanaa cayaarihii kooxa samaysan doona cayaartooyday rabaana la- ay dibadda ka keensan doonaan marka fursadda noogu horeysa waxaa waaye sanadaha soo socda maadaama ay cayaarihii yihiin hadda dadkin ay mataqaanaa ay cariirigii iyo wixii laga baxay oo dagaaladii iyo wixii ay soo dhammaanayaan rajada weyn aan leenahay waxaa waaye in wadankii ay cayaartooy badan ka soo baxdo xulkeen qarankana uu noqdo xul qaran oo mataqaanaa tiigsada guulo lagu farxa
kaasi waxa uu ahaa ciyaaryahan aweys muuse arbow aweys fundi oo ka mid ahaa ciyaarihii kooxda horseed ee xulka qaranka soomaaliya isagoo degan dalka atlaanta georgia ayuu hadda waxa ugu warramayay ciyaaro ka socda magaalada colombos ee gobolka ohio wariyaha v o da minnesota maxamuud masacde